barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco toddoba iyo tobanka bisha agost sanadkana waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka saacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa dhegaystayaal ka mid ah
xigsiisankana waa maxay marwadi baa geeriyootay kadibna walaasheed ama ina adeerteed ayaa ninkii loo guurinaya waxay xeerkii weli daba joogta ahaa ubadkii inaanu dayacmin oo habaryartooda ay hooyadood booskiisa u gasho iyo inaanu xiriirkii labada reer u dhexeeyey aanu baabi'in oo halkaa uuna ku dhammaanin oo uu sii socday isdhexgalkii bulshada iyo maxaa jira reeabtinimadii iyo xididnimadii oo aada qiimo uga lahay dadka soomaalida
waa abwaan maxamed cabdiqaadir daa'uud oo ururiyey islamarkaasina wax ka qoray dhaqankii hore ee soomaalida waxaana uu ka warramayaa guurkii hore iyo xeerarka ah loo cuskan jiray barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaadna ku dhegaysan doontaan heesihii ayaan iyana ka marnaan doonin
sidoo kale xubintii ciyaarahana waan idin haynaa marka hores ku soo dhowaada warkii dunida wasiir ka tirsan dowladda turkiga ayaa sheegay maanta in waddankiisa uu ka jawaabi doono haddii maraykanku uu soo rogo cunuqabateyno cusub oo la xiriira xarigga baadiriga maraykanka ogayaha lacagta ee maraykanka stephen munuchin ayaa waxa uu sheegay khamiistii shalay in maraykanku uu diyaar u yahay inuu cunuqabateyno dheeriyo uu saaro turkiga haddii aanu sii daynin baadiriga maraykanka andrew brunson horaantii toddobaadkan ayaa wasaaradda lacagta ee maraykanka ay cunuqabateyno saartay wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee dalkaasi turkiga baadiriga brunson ayaa waxa uu ku noolaa dalka turkiga muddo labaatan sanaah
xeerbeegta go-aanka ka gaaraysa dacwadda ka dhanka ah paul manaford oo ahaa madaxii hore ee ololaha doorashooyinka madaxweynaha donald trump loona haysto dembiye badan oo dhowr ka kooban ay yihiin musuq maasuq canshuur xadid iyo weliba dembiye kale ayaa shalay dhameeyey maalintii ugu horreysay ee ay ka doodayeen in uu galay dembiyada lagu soo eedeeyey iyo in kale xeerbeegtan oo ka kooban labiyo toban ruux lix raga iyo lix dumara ah ayaa shalay su-aalo weydiiyey garsoorihii maxkamadda ee dacwaddan si uu ugu micneeyo sharciyada qaar waxaa loola jeeda micno ahaan horaantii shalay kadib markii ay su-aalahoodii dhammaysteen ayuu garsoore tasa ellis u dulmaray doodihii maxkamadda la hor keenay oo kooban waxaa intaas ka dambeeyeyna waxaa bilowday doodii xeerbeegta oo keliya dhex maraysay dacwadda ka dhanka ah paul manaford ayaa xiise dheeri ah u leh warbaahinta iyo bulshada maraykanka waana dacwaddii ugu horreysay ee maxkamad la hor keeno uuna hor keeno robert muller oo ah dembibaaraha gaarka ah ee daba jooga faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyey doorashadii maraykanka ka dhacday labada kun iyo lix iyo tobankii ee donald trump uu ku guulaystay
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba haatana waxaad ku soo dhowaataan sooyaalka dhaqanka oo maantoo kale aad ku dhegaystaan barnaamijkeena dhallinyada maanta waxaana magaalada laascanood noogu soo diyaariyey waryaheena v o a cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayaanu waxaanu marti noogu ah abwaan qoraa maxamed cabdiqaadir daa'uud oo ku magac dheer stanza istaanse wuxuu ka mid yahay dadka hal abuurada ee soomaaliyeed ee sida weyn arrimaha dhaqanka la xidhiidha wax ka qora dhowaantan ayuu wuxuu magaalada garowe ku soo bandhigay buug si weyn ay u soo dhoweeyeen dadka carwadii lagu qabtay magaalada garowe buuggan oo ugu magacdaray albaabka laga galo dhaqanka soomaaliyeed inagoo barnaamijka sooyaalka dhaqanka si gaara ugu eegi doona guurkii hore ee soomaaliyeed iyo xeerkay lahaayeen qoysaska soomaaliyeed kariim olol aad baan horta saaxiibku kugu mahadcelinayaa guud ahaan adiga iyo bahda ee laanta afka soomaaliga ee v o a waa fursadda aad maanta isiiseen iyo inaad igu marti qaadeen barnaamijka inaan kasoo qaybgalo aad baan kaga mahadcelinaya marka koowaad marka labaad haddii aan su-aashaadii ka jawaabo dhaqanka soomaalida wuxuu ka mid yahay dhaqanada adduunka ee soo jireenka ahaa ee muxuu aadka u ballaadhan una baahan baaritaan badan in laga sameeyo oo dadka soomaaliyeed iyo ajaanibta kaleba wax badan bay ka qoreen anigana kolley in kuwaas unbaan ka mid ahaayoo buuggaygan hadda aan qayb ka mid a kasoo qaadanayno waxaa la yidhahdaa gateway to somalia cultural anthropology oo dhaqankaa soomaalida ayuu ka hadlayaa marka dhaqankiina wuxuu u baahan yahay in wax laga kaydiyo in bulshadii kayd looga tago in qorayaasha soomaaliyeed iyo qorayaasha kaleba la gaarsiiyo afkaarta si isku weydaarsadaan dhaqanku bulsho kasta waa aasaaska ilbaxnimada in laga duulo ay bulshadu ka duusho marka guud ahaan dhaqanka soomaalida caynkaa wey marka waxaad moodaa dadku iyo dhaqankuna way isbedelayaan dhaqanka sidiisaba waa waktiga ayuu la socdaa marka boqolkii sana kontonkii sana labaatankii sana isbedelada dhacaya ee faraha badan ayuu ka mid yahay isaga dadkii soomaaliyeed guurkoodu sidee buu ahaa intaad adigu kasoo gaadhay iyo intaa taarikh ahaan aad ku akhrisay iyo waxaad wax ka qortay cabdikariinow waa su-aal maangal ah una baahan jawaab maangal in laga bixiyo bulshada soomaaliyeed xeerar bay lahayd dhaqamay lahayd guurku sida maanta uu yahay iyo ani intii aan soo gaaray iyo intii igu horreysay la iiga sheekeeyay aad bay u kala duwan yihiin tusaale ahaan haddii la fiiriyo guurku soomaalida noocyo badan buu lahaa waxaa ka mid ahaa gabadha in la doono oo laga yaabo iyadoo wiilkii iyo gabadhiiba isjeclaan in loo doono geed loo geed fariistaa jiri jiray waxaa jiri jiray wax la yidhaahdo guur la yidhaahdo dunku xir oo gabadha dunbaa igu kaa xidhan yacni gabadha iyadoo yar oo reerkeeda la xirinayo reerka wanaaga ee ka dhalatay waxyaaba badan baa la eegi jiray marka inuu yidhahdo ninka gabadha anay ii joogtaa aniga ayay ii koraysaa oo lagu xisaabtamo dee gabar yaroo caawa dhalatay yaa laga yaabaa nin inuu sugo muddo dheer marka nooc ka mid a guurku ahaa waxaa jiri jiray waxa la yidhahdaa dhabar garaac dhabar garaaca waa maxay waa gabadh si xoog a lagu afduubo oo lagu guursado gabadha dhabar garaaca waxay ahayd gabadh aada u qurux badan oo maxaa lihi jiray la doonaya rag badan ay ku loolamayaan marka iyada ah marka si gabadhaasi ninka uu helo raggaa loolamaya hadduu ninku gabadha u bandhigo guurkiisa marka ay diido xeer baa ka yaalay gabadha marka in la afduubo soomaalida hore caadi bay ahayd ninka gabadha la afduuba ee dhashaynay markii geedka berri la isugu tago ragga kale uu ka qiimo badnaayo waxaa la siin jiray mudnaan gooni ah dee guurku wuxuu lahaa noocyo aadu badan oo kala duwan gabadha dee xeerar baa loo mari jiraya nidaam in gabadha la isisiiyo in gabadha dunxun loogu sameeyo in gabadha lagu xidido way isbedelay adduunkii waxaa kaloo jiri jiray gabadha markuu ninka caawa soo guursado oo gabadha ceenkaa ah guriga la geeyo tolka iyo dhalinyarada ninka ay wax isku yihiin reerkooda ah in la yidhaahdo tusaale ahaan gabadho inay tirahdo ninkeeda magaciisa inay ku dhawaaqdo xeerkii hore soomaalida wuxuu ahaa wax aada u adag marka in la yidhaahdo hebel inay dhahdo marka lagu qasbi jiray taa way jirtay waxaa kaloo jiray waxa la yidhahda heerin heerinku muxuu ahaa gabdhaha yar weynaadee da-dooda ee waxay samayn jireen gobolka marka ay joogaan bay ka tegi jireen meel kale ay aadi jireen reerahaasay martigeli jireen marka way soconayaan markay reer tagaan waa la fahmaya mid baa laga guursanaya kadibna way soconayaan ilaa ta ugu dambaysa la guursado marka heerinkaasan ugu jiri jiray marka gabadha ayada inaan la xumeynin haddee mar gabadhu doonaysa nin guursado in lagu tixgeliyo waxaa jiri jiray tusaale ahaan gabdhaha in geel badan laga bixiyo yarad aada u fara badan laga bixiyo laakiin hadda maanta wuu isbedelay noloshii magaalada iyo tiimiga way aad bay u kala duwan tahay iyo xilliga hore ee soomaalida waxaa jiri jiray tusaale ahaan gabadha dumaasho dumaashu waxay ahayd wax aada iyo aada xeerkii soomaalida hore ugu adkaa oo waxaa la eegi jiray tusaale ahaan gabadha la dumaalaya ninka hadduu gabadha ninkeeda hadduu geeriyoodo in ninka ugu xiga ama walaalkii ama inaadeerkii inuu dumaala dumaasha marka maxaa mowqifyada laga lahaa maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa marka koowaad gabadhan reerkii labadii reer way isku xiran yihiin gabadha waxay ahayd safiir labada reer ee isguursaday waxaa la dhihi jiray gabadh ninna wuu guursadaa tolna way u galbataa macnaha waa maxay ninkaa guursada ee gabadha qaba ee guriga u joogto marwey asagoo ta laakiin tolka oo dhan baa lagala xisaabtami jiray marka waxaa dhici jiray gabadhaasi ubadka inayna dayacmin ayaa loo dumaali jiray iyo in xiriirkii labada reer uu sii jiro aanu baabi'in labadaba haddaba maxaa xeer ahaayoo kale haddii gabadhu ay diido oy tiraahdo ninkan ma doonayo iyaduna xeer baa ka yaalay gabayaagii caanka ahaa ee qamaan bulxan waa kii lahaa ma dumaala naaguhu ninkay nolol ku dayrshaan haddii ka waran marka ninka uu nin kaloo dibadda ka yimid oo ka baxsan qoladii dumaasha aan lahayn ah hadduu gabadha guursado dhib baa dhici jiray dagaal baa dhici jiray xaal iyo xumeyn wax la yidhahda la bixin jiray
xeerarka dumaasha waxaa jira iyagana la yidhaahdo xeerarka ay lahaayeen dadkii soomaaliyeed oo sida weyna dee deegaanada caan uga ahaa oo xigsiisinka isaguna jiray oo qoysaskuna ay sida weyn odhan jireen maadaama haweeneydii hore ama ay umulraacday ka dhimatay ama isyaabo kale gabadhii ninkii hore ay siiyeen oo kale waa sax waa saasoo waxaa jira horta soomaalidu ereygan xigsiisanna qolaa tiraahdo qolana xiskiinsan bay yidhaahdaan waa laba lahjadood oo soomaalida waqooyi iyo koonfurba laga isticmaalo ama ay adeegsadaan inta ayna u gelin waxaa dadku markay u baahan yihiin jiilka maanta jooga inay aada u fahmaan xagsiisanka iyo dumaashu maxay ku kala duwan yihiin marka koowaad dumaashu waa ninkiibaa geeriyooday gabadhii baa la dumaalaya xigsiisankana waa maxay marwadii baa geeriyootay kadibna walaasheed ama ina adeerteed ayaa ninkii loo guurinaya waxay xeerkii weli daba joogta ahaa ubadkii inaanu dayacmin oo habaryartooda ay hooyadood booskiisa u gasho booskeeda u gasho iyo inaanu xiriirkii labada reer u dhexeeyey aanu baabi'in oo halkaa uuna ku dhammaanin oo uu sii socday isdhexgalkii bulshada iyo maxaa jira reabtinimadii iyo xididnimadii oo aada qiimo uga lahay dadka soomaalida ah awaana mararba waxaa dhici jirtay dumaashu marra way adkaataa marra xigsiisanku way adkaataa raggii hore waxay odhan jiray beeshaasi ama deegaankaasi gabadha ay naga gashay gabadh dambe naga geli mayso aad bay ugu adkaayeen aad iyo aad inta badan dee soomaalidu horta marka horeba waxaa jira xeer ah gabadhan la guursanayo gabarh aada looga baaraan degay aada loo qiimeeyey reer waxaa laga yaabaa reer aada u fog oo laba gobol oo aada u kala fog degan in laga doono gabadh iyadoo la doonayo la taxraacayo reerka ay ka dhalatay wanaagiisa geesinimadooda gobanimadooda quruxda gabadha ay leedahay iyo muuqaalkeeda leanna gabarh kasta la iskama guursan jirino guurkan hadda waan ku arkay waan ku caashiqay facebooka ma jirin waagi hore marka dumaasha iyo xisgiisa markasaas kala duwanaa dhaqamadii dadkii hore ee soomaaliyeed qaar wanaagsanna way lahaayeen dhan adagna way lahaayeen marka qoysaska laga hadlayo xididtinimadu afghanistansa xaggii bay ka taagnayd in laysku xidhiiriyo oo xididtinimada ninka soomaaliga ama qoyskii hore ee soomaaliyeed halkee buu ka taagnaa meel qiimo badan bay ka taagnayd tusaale ahaan haddii aan ku iraado beel soomaaliyeed markii gabadh laga guursado oo beel kaloo soomaaliyeed ay ka guursato reerkaasoo dhan qabiilka guud oo dhan baa waxaa loo ictibaarin jiray ama loo arki jiray in xidid laya marka waxaan oran jirnay waxaa la oran jiray ninkaas reerkaasi waa reer xidid aynu nahay waa reer naga mudan ixtiraam waa reer naga mudan qadarin marka waxaa jiray dhowrsanaan aada u fara badan hadda maanta waxaad arkaysaa ninkii iyo seedigii baa hal saabuuna ku wada meydhanay maxaa la jiray gurigii bay wada joogaan aha gaarigiibuu ka qaadanaya qaad buu le waxaa ma jirin waagi hore waa la iska ilaalin jiray yani waxaa jiray dhaqan wanaagsan oo tusaale ahaan ninkaasi gabadha hadduu reerka ka qabo oo caawa uu reerkaa la degan yahay colaad kasta hadday dhacda hadduu asiga aabihii nin dilo ama walaalkii uu nin dilo ninkaasi laguma xadgudbi jirin waa la ilaalin jiray iyadoo la xeerinayo
arrimaha qoyska inagoo ku jira aad iyo aad baad umahadsantahay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka jimcaha ayaynu ku jiraa waxyaabaha sida weyn ee dadka soomaaliyeed ee beriga loo yaqaanay ee caankana ka ahaayeen ninka la yidhahda inanayaalka dad badan aan aqoon badan u lahayn baa jira
waa runtaa inalayaalku horta wuuna dhibanaa dheefna wuu lahaa tusaale ahaan ninka markuu la degan yahay inalayaalku waa maxay gabadhii reerkooda ayuu la yaalaa inan layaal waa maxay macnaha reerkiibuu la yaalaa inantii buu la yaalaa yani reerkii buu la degan yahay wey marka waxaa jiri jiray ninkaasi waa la ixtiraami jiray laakiin haddana waa lagu shaqaysan jiray oo ceelku shubi jiray xooluhu kaxayn jiray yani waxyaabo badan oo caynkaasaa jiri jiray waxaa jiri jiray in ninkaasi lagu shaqaysto oo le- reerka ay yani sida uu yahay qo- dhoobi u yahay ama qowsaar u yahay oo kale inay ugu shaqaystaan ba jiri jiray laakiin haddana wuxuu lahaa xeedh oo cuntada uu cunaya iyo guriga gurigiisa iyo een waa la ilaalin jiray haddana dadka asaga u imaanaya tolkii ahay xiriiro badan baa jiri jiray aad baa loo qadarin jiray waa la ilaalin jiray xagga waxistarka ka warran qoysaska oo kale aad baa aad iyo aad baa la isugu tiirsanaayo waxaa jiri jiray bulshada soomaaliyeed weligeedba waxay lahayd dhaqan iyo xeer isunxid een is- isgargaarid istaakulayn marka reerka haddii ay xoolo yaryihiin xoolo gooye wax la yirahda loo sameyn jiray xoolo gooyada waa maxay ninka abaaraa dhici jiray xoolaha geela waa la dhici jiray waa la kala dhici jiray xoolaha marka ninka uu ceydhoobo marka tolkaasoo dhan baa waxay u samayn jireen xoolaha loo soo ururin jiray si ninka aan u ceydhoobin haddii kale oo reerka uu la degan yahayne waxaa loola dhaqmi jiray si wanaagsan si aan u dareemin inuu yahay qof dulman oo maaragtay een, een, een, een, xadgudub ku yimid raggii soomaaliyeed maanta way iska qayilayaan xaafaday fadhiyaan dumarkiibaa shaqaynaya dumarkiibaa ordaya waagi hore ceeb bay ahayd inuu ninka ragga ah guri uu joogo haween haweenaydiisa ay maaragtay ay u adeegso maalin dhexdaas anoo baawur soo saaran baa een, maamo weyn baan isu yar wareysanayo raggu waxay igu tiri walba waxaa jira wax la yidhaahdo abaydin gadle abaydin garlaha waa maxay waa ninka waa nin oday oo garle laakiin ay xaaskiisa quudinayso abaydin abaydin waxaa la yidhahda Ah, marka abaydin garlow hawooyin wax saasoo kale weeye xaal aragoo kale xaq aragoo kale xiise arag Een, eh, cabdikariin oo aad baad umahadsan tahay marka koowa marka labaad iyo mar saddex baan ku mahad celinaya toddoba xeer baa jiri jiray oo ama dhaqan toddoba dhaqan oo xagga gogasha ku saabsanaa Een, ragga soomaaliyeed nolosha way u nidaamsanayd sida maanta oo kale ma ahayn tusaale ahaan waxaa jiri jiray waxa la yidhaahdo xaraga arag xaraga araggu waa maxay ninka wuxuu xaaskiisa is arki jireen marka ay tod- ay ka baxdo afartanka oo kale habeenka afartanka ay ka baxdo inay is arkaan xeer baa ka yaallo haddaanu habeenka ayaan is arag reerka dhibaato ka dhex dhici jirtay marka taas soomaalida hore waxay u taqiinay xaraga arag waxaa jiray xaal arag xaal arag waa maxay waa xaal marin oo gabadha hadduu ninka gacan ka gaadho xaal marin buu markii yuu u arki jiray waxaa la dhihi jiray xaal arag waxaa isagana jiray xaq arag oo ah gabadhu habeenka ay maydhato ama ay maaragtay ay isnadiifiso habeenkaasoo kalena waxaa la oran jiray een, muxuu ahaa xaq arag oo inay is arkaan dumarka ee ninka iyo marwadiisa ayadana xeerka soomaalida ay ka mid ahay sidoo kale de waxaa jira een, xeerarka toddobada ah ee ku jira xiise arag iyo xil arag waxyaabahaasoo kale ka waran marka la yidhahdo xiise aragga iyo xil araggu ay ku kala duwan yihiin xiise araggu wuxuu ahaa ninkii ayaa safray wuu maqnaa muddo ama wuu duulay ama maxaa la dhihi jiray si kale u aaday ama wuu sahamiyey ama maxaa la dhihi jiray wuu hel- waa hilow marka habeenka uu soo hoyday reerkiisa uu kusoo laabto aad baa lasu wareysanayaa ninka yani xeer bakel inay marka habeenkaas oo xaaskiisa ay is arkaan Een, xilli arag baa jiray asagana xilli arag waa maxay markii ninka gabadha loo keena habeenka koowaad Ee, waxaa la oran jiray soomaalida qaar baa yirahda dhaqanka yirahda soomaalida hore ah ee, ninku habeenka gabadha uu uu faruhu ka qaadi jiray Ee, gobolada qaar bay ka jirtay oo maanu arki jirin laakiin xeerka soomaalida wuxuu ahaa inuu ninka habeenka gabadha is arkaan marka waxaa la dhihi jiray iyadana xilli arag bay ahayd habeenkaas oo kale Een, waxaa sii jira iyadana oo kale xiraad arag wax la yiraahdo gabadhu markay dhalmadayso ay dhalmadays noqoto marwadi faraha lagama qaadi jirin oo waxaa kaloo jiray marka xurmo arag baa isagana jiray oo midka toddobaad ah aanu kusoo gabagabayn doono dhankan ama muxuu ahaa xeerkan dhanka gogasha ah Een, xurmo arag wuxuu ahaa gabadha haddii ay tagto oo reerkooda ay aado dhibaat wax la yidhahdaa loo samayn jiray xoolaa loo soo rari jiray Een, hilib baa loo soo rari jiray ay soo dhibaaday si wanaagsan ay ula soo noqoto Een, ayaa habeenka ay imaato oo kale marka ay timaado habeenka ay xaafadda ay soo hoy aad iyo aad baad umahadsan tahay aan abwaan stanza waxyaabo badan oo muhiima baynu ka sheekaynay bal waxaad is leedahay dhaqankii soomaaliyeed iyo qoyska barnaamijkeena guntiisa iyo gabagabada inagoo ku jirna sooyaalka dhaqanka jimcaha maxaad usoo jeedinaysaa dadkan hadda dhallinyarada iyo jiilashan oo waayihii hore wixii wanaagsanaana laga soo qaadan jiray wixii hadda fiicanna lagu kabi karayo maxaad kula talinaysaa Een, cabdikariin oo aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaan is leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta nool ee joogo waxay u baahan yihiin inay dhaqankooda bartaan shaqsigu haddaanu dhaqanka aqoonin taariikhdana aanan aqoonin waa mushkilad weyn qofku wuxuu noqonayaa qof kala dhiman buu noqonayaa marka dhalinyarada soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigto inay daraasad badan ka sameeyaan tusaalahaan anigu hadda macalin baan ka ahay jaamacadda nugaal ee kuliyadda horumarinta bulshada iyo hogaaminta dhalinyarada waxaan u sheegaa mar walbo in ay aada wax u akhriyaan dhaqankooda inay bartaan taariikhdooda inay bartaan cunuga marka maraykanka ku dhashay ninka africa jooga adeerkii ama abtigii ama ma yaqaan wuxuu kuleeyahay wat aniga waxaan shaqaysay weeyaan maxaa iskaga keena xiran marka waa dhaqan marka ani waxaan oran lahaa dadka soomaaliyed waa inay u diyaar garoobaan dhaqanada faraha badan ee lagu milmay ee maanta soo noqon doona waa midda labaade wixii hore in la barto lianna qofka carabta waxay tiraahdaa man laysa lahu maadi laysa lahu xaadir bay tiraahdaa yani qofka aan sooyaal hore lahayn ma laha arrin joogta oo maanta uu ku tilaabsan kara marka tagtadii iyo taagantii iyo timaadadii in la iswaafajiyo oo laga faa'iidaysta ayaan ku talin lahaa dhalinyarada soomaaliyeedna saasaan ujeedin lahaa inay dhaqankooda bartaan mid wax wanaagsan iyo wax xunba uu lahaa xeerarka qaar oo aan aada wanaagsaneyn baa jiray in la sixi karo laakiin aanan la halmaamin lagana faa'iidaysto taasaan usoo jeeda dhegaystayaal waxaa intaasu inagu ag barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa abwaan qoraa maxamed cabdiqaadir daa-uud oo ku magac dheer stanza waxaana barnaamijkani aan kusoo qaadanaynay guurkii hore iyo xeerarkii ay lahaayeen qoysaskii soomaaliyeed intaaynu barnaamijkaasi mid lamid aanu ku kulmayno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijka sooyaalka dhaqanka inooga soo diyaariyey laascaanood ilaana socodsiinaya halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal haatanna xubintii ciyaaraha waxaa noola diyaara nuur xasan nuur
mahadsanid jaamaca kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha iyadoo toddobaadkii hore ay bilowdeen xilli ciyaareedka cusub ee horyaalada ingiriiska faransiiska iyo jarmalka ayaa dhammaadka toddobaadkan waxaa albaabada loo ballaqi doonaa horyaalada talyaaniga iyo sbain horyaalka sbain ee la liiga laba kulan ayaa caawa dhici doona waxaana lagu furi doonaa kooxaha jirona iyo real valadolid halka kulanka labaadna uu caawa dhex mari doono kooxaha real betes iyo levent kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee barcelona ayaa sabtida birita ah la dheeli doonta kooxda dubartiva alaves real madrid axadda waxa ay garoonkeeda bernabu ku qaabili doontaa kooxda gitef kooxda ay real isku magaalada yihiin ee atletico de madrid waxay isniinta la dheeli doontaa kooxda valencia dhinaca talyaaniga ee seria aada sabtida ayuu bilaaban doonaa waxaana lagu dahafuri doonaa kooxda horyaalnimada difaacanaysa ee yuventus iyo kooxda yar ee kieva verona biri galab ayay ciyaartaasi dhici doontaa ciyaarta xigta ayaa waxay habeen dambe dhex mari doontaa kooxaha lazio iyo napoli waxaa la baajiyey laba kulan oo ay ku lug leeyihiin kooxaha ka dhisan magaalada genawa oo kale ah fiorentina iyo genawa waxaana loo baajiyey masiibadii ka dhacday toddobaadkan buundo ku taalla magaaladaasi oo soo duntay taas oo ay ku dhinteen ku dhowaad afartan ruux genawa ayaa axadda la dheeli lahayd milan halka fiorentina ay la ciyaari lahayd samdoria labaduba dib ayaa loo dhigay ciyaaraha kale ayaase dhici doona waxaana kooxda torino ay gurigeeda ku martigelin doontaa roma kooxda sbaal ayaa boqon doonta bolonya kalari waxa ay fooda dari doontaa imboli kooxda kubadda cagta ee barma oo dib ugu soo laabatay ciyaaraha heerka koowaad kadib afar sano ayaa udanes la dheeli doonta halka interna ay garoonkeeda ku booqan doonto kooxda sasuwolo horyaalka premier leaga ingiriiska ciyaaro xiise leh ayaa dhici doona kooxda cardif city waxay la dheelaysaa kooxda newcastle southampton ayaa waxa ay la ciyaari doontaa everton lester iyo wolverhampton wondres ayaa fooda isdari doona tottenham waxa ay martigelin doontaa fulham kooxda westhamna waxa ay la ballansan tahay naadiga ponamouth ciyaarta ugu xiisaha badan toddobaadkan ayaa waxa ay magaalada london ku dhex mari doontaa chelsea iyo arsenal manchester city iyo harrisfield town ayaa is arki doona maalinta axadda ah halka manchester unitedna ay la dheeli doonto kooxda kubadda cagta ee brighton hoof albion dhinaca faransiiska haddii aan soo qaadano kulamada ugu waaweyn kooxda paris saint germain ayaa la dheelaysaa sabtida kooxda jingam naadiga kanna waxay la dheelaysaa ciyaar kooxda nes liil iyo monaco ayaa is arki doona halka kooxda kubadda cagta ee montpellier ay la dheeli doonta mins ugu dambayntiina ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda yuventus claudio martisio ayaa muddo shan iyo labaatan sana ah kadib maanta ka tegay kooxdaasi bayaan ka soo baxay yuventus ayaa lagu sheegay in la baabi'iyey heshiiskii uu labaiyo soddon jirkan kula jiray kooxda yuve weligiis uma uusan ciyaarin koox ka baxsan yuventus lamase oga halka uu qaban doono martisio oo yuuba u dheelay saddex boqol sagaal iyo siddeetan kulan halka ac milanna ay dhowaan ku dhawaaqday inay la soo wareegtay laacibka reer uruguay ee difaaca iyo weerarkaba ka ciyaari kara ee lagu magacaabo ciyaaryahan diego lexalt siddeed iyo toban milyan oo yuuro ayay kaga soo Waaya.
iibsatay genoa nuur intaada ka bixin waxaa tiri chelsea iyo arsenal ayaa ciyaari doona marka inkastoo uu horyaalka cusub yahay yaad isleeda way badin doonaan walla- een, jaamaca waa mahadsan tahay labaduba waa waxaa la dhihi karaa waa kooxo aanan u maaragtay u muuqan sidii hore marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay laakiin waxay ila tahay in chelsea ay badin doonto waaya Eh, dhegeystayaal xubintii ciyaaraha uu inoo soo jeedinayay nuur xasan nuur nuur bukhaari waa naga intaas haatanna heshiis guur iyo fu'aad cumar dhegeystayaal fu'aad cumar iyo heestii heshiis guur haatan kusoo dhowaada
habeen dhalaad ka doortaay maalintan ku halaacsaday higaygu kuu bogay habeen dhalaad ka doortaay maalintan ku halaacsaday higaygu kuu bogay mararkii hargeysiyo hooban sideeda mararkii hargeysiyo hooban sideeday heetaa ku raado hagali ii gobaa tahay heedaa ku raado hagali ii gobaa tahay hogolroobki muuqdaay habni faraxlaygaho hogolroobki muuqdaay habni faraxlaygaho ohey hedhe gabadhyahay horyaalkii haweenkaay hoheedhe gabaryahay horyaalkii haweenka adduunkii hadhayso hiraan khayla kicisay adduunkii hadhayso ku heshiinay guur wacan ohey hedhe gabar yahay horyaalkii haweenka ohey hedhe gabar yahay horyaalkii haweenka adduunkii hadhayso hiraan khayla kicisay adduunkii hadhayso ku heshiinay guur wacan
heestaasi guur waxaa ku luqaynayay fa'aad cumar iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii dhalinyarada ee duhurnimo waxaa wada jir idinkugu soo jeedinayay anigoo ah ibraahim xasan daadure iyo jaamac buule jaamac intaan mar kale ku doonanaa nabadgelyo
hal doorkii naftayday waqan loo hilaaciyo hoodiyo nasiib wacan